qaraxa wuxuu ahaa mid loo adeegsada gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey wuxuu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq gaar ahaan maqaaxi laga cunteeyo goob jooga goob ganacsi ku lahaa goobtu qaraxa ka dhacay ayaa u sheegay warbaahinta siday wax u dhaceen waxaa maanta meeshaan ku aragnay dhibaato aad iyo aad u weyn oo shacab soomaaliyeed ku dhammaadeen ilaa muddo waxaan arkay toban ilaa toban qofood camal arkay waxaan hortaaganahay anaga meeshaan waxaan maamulayaasha xawla baariyow waxaana gaaray dhibkan iyo dhibaatadan annagoo u soo baxnay inaan shaqaysanno wax qabsanno ee ilmaheen reerkeen aan biilanno ayaa dhibaatadan ilaahay noola kulmayey marka alxamdulilaah ilaahay dadkiisaan wax yeelan allaha soo hanuuniyo wax kale aan dhihi karna ma la'an annaga shacab soomaaliyeed baan nahnay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay soo hanuuniyo ummadduna inuu ilaahay oo ka dhigo kuwuu isku toofiiq noqdo oo iswalaashado oo isdayo allaha ka dhiga midaas keliyaan ugu duceynaynaa waxaan habaarayna ma lahan dhibkaana woona gaaray alxamdulilah wasalatu wasala ala sidina mxmed sabihi wasalam wallahi hadda waxaan sheegi kara ma lahan laakiin waxaa meeshaan arkayay in hadda kulle meeshayda aan ka hadli karaa xawla baariyow maamuli ku-xigeenkan baxawla baariyow aan ahay waxaan ka soo bixiyey lug iyo calool ayaan ka soo bixiyey waxaan arkayay laakiin dhowr qofood umeyd oo la wado ayaan arkayay wax kale aan ka sheegi kara ma lahan cabdulqaadir cali oo sargaal ka tirsan gurmadka deg dega ee aamin ambalaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyey sideed dhimasho ah iyo shan iyo toban qof oo dhaawac qaba aragnay waxaa yadda aamin ambalaas aragtay xaqiiji kartaa sideed qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo shan iyo toban qofood oo dhaawac ah intaa meesha ku aragnay oo isbitaallada qaar oo kala duwan la kala geeyey inkastoo hadda oo tirada guud aanan wada haynin oo intaa aragnay sheegay inkastoo kasii badan yihiin oo aan raadinayno ilaa haddana waan ku guri jirnaa insha allah soo gabagabay doonaa insha allah guddoomiyaha degmada wadajirshe cumar kaanso ayaa u sheegay warfidyeennada in dhankooday hayaan shan qof oo dhimasho ah iyo dhaawac oo gaaray sideed waxaan joognaa maanta hadda kaawagoday sidaa aragtaan oo maanta ay ka dhacday masiibo sida warkuu nagu soo gaaray goor hadda xafiiska aan ka shaqaynaynay oo labaiyo tobankii duhurnimo ay ahayd ayaa waxaa yimid gaari gaarigaasoo halkaan shil ku galay ciidamada amniga oo meesha joogana ay joojiyeen si ay u baaraan iyagoo baaritaankii gudihiisa ku jira oo qofkii darawalkaa gaariga waday uu gaarigii u waday marna gadaal u wado marna horay u wado dadkii meesha marayna jiirsiinaayo ayay ka shakiyeen way u yimaadeen marnaba markii ay darawalkii ka soo dejiyeen oo ay bannaanka ku waraysanayaan oo ciidamadii ee halkan ku qoraa isgoyska ee la shaqaynaya degmada iyagoo waraysigii ku jira oo isagii waraysanaya ayaa gaarigii uu watay uu ka soo degay uu isla barti ku qarxay waana halkan hadda idiin muuqanaysa ilaa iyo hadda annagoo barta taagan waxaan xaqiijinnay shan qofood oo meyd ah iyo toddoba qofood oo dhaawac ah intaas ayaa hadda hadalku marayaa nasiib wanaag ciidamada waxay gacanta ku haayaan ninkii qaraxi waday oo gaarigii qarxay darawalka ka ahaa iyaga oo bannaanka ku waraysanaya oo gacanta ku haya ayuuna gaarigii qarxay waxaana ku wareejinnay ciidamada amniga isla ciidankii ayaa kaxeeyey saldhigga degmada wadajir ayaana la geeyey ninkii gaariga waday qaraxina hadda ilaa hadda warkaan hayno dhimashadu waa shan toddoba qofoodna waa dhaawac goobaha caafimaad ee muqdisho waxaa la geeyey dad qaba dhaawacyo inkastoo aysan xaqiijin tirada rasmiga ee soo gaarta goobahaasi xaafadda kaawagoday ee degmada wadajir waa markii labaad oo qarax loo adeegsada gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyee lala beegsaday gaar ahaan goobta maanta uu qaraxa ka dhacay oo ahayd isgoyska xaafadda kaawagoday oo ah mid mashquul badan ayna ku badan yihiin dadka danyarta iyo ganacsata halkaasi nolosha ka maareeya cabdulqaadir okey v o a muqdisho